إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah tiro dadah ayaa ku dhaawacmay rasaas ay fureen ciidamada maamulka somalilan xilli ugaas lagu soo dhoweynayey duleedka magaalada boorame ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya lacagta itoobiya ayaa ka shaqaysa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taasoo muujinaysa saamaynta itoobiya magaaladaas ku leedahay indheergarad soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatada ay dowladda federaalka ku hayso dadweynaha muqdisho munaasabad lagu furayey dufcadii labaad ee machadka diyaarinta daaciyaadka ayaa ka dhacday degmada saakoowe walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka muslimiinta itoobiya ayaa cabasho ka muujiyey dilal iyo beegsi lagu hayo culimmadooda xilli waddankaas ay ka jirto qalalaaso siyaasadeed ugu yaraan boqol qof ayaa ku dhintay roobab xooggan oo ka da'ay waddanka afghanistaan oo diyaargarooba qodobadaasoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimco ah oo ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay sagaalka bisha muxaram sannada kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriyada ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay rasaas ay fureen ciidamada maamulka somalilan xilli ugaas lagu soo dhoweynayey duleedka magaalada boorame ee gobolada waqooyi galbeed soomaaliya xilli qaar ka mida beelaha dega magaalada boorame ay isu diyaarinayeen soo dhoweynta ugaaskooda oo ka imaanaya gobollada ku hoos jiro gumaysiga itoobiya ayaa waxaa si adag uga hor yimid oo is-hor istaag iyo qallaasaba ku sameeyey qaar ka mid a ciidamada maamulka somalilan maamulka somalilan ayaa waxaa la sheegay inuu diiday in ugaaska uu soo galo deegaanka iyadoona markii dambe rasaas ay fureen ay ku dhaawacmeen tiro dad ah daqiiqadaha hore ee soo dhoweynta ayaa jawiga iska ahaa mid iska caadi ah waxaana markii dambe dadweynaha ay ku baraarugeen jawiga oo sidan isku beddelay qaar ka mida goobjoogyaal ku sugnaa halkaas oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in amarka dadkan lagu dhaawacay uu bixiyo muuse biixi talo ah ugu imanaya ummaddiisa oo soo booqan jiray weligii dadkiisu meel kastoo joogaanna soo booqan jiray ayaa maanta inoo imanayey waa ayaan darro si nabadgelyaan ku nimid dhammaanba salaadiintii gobolka cawdal oo dhan iyo dhallinyartii dumarkii way wada yimaadeen halkan bay yimaadeen farxad baan joognay markii uu ugaaskiisa soo taagay jowka ugu isbediley ciidamo fara badan oo militari iyo booliis iyo cid walbale baana noo soo duldhigay waxaanana amarna nagu siiyey inuuna ugaasku somalilan soo geli karayn taasi waxay caddaynaysaa tii siddeetaneeyadii ka soconaysa hargayso oo kala ka socota halkan waxaanu sheegayaa dadka debadda iyo gudahaba waa tii hargayso siddeetankii ka soconaysa ma hadli kartid ma juuqi kartid ma dhaqdhaqaaqi kartid ninka siyaasiga da'ina somaliland u shaqeeya annaka innaka arrimaheenna maba khuseeyaba
soo dhowaynta kaalka loo yimid ugaaska guud ee beelaha gadaguursi waad aragtaanoo dadku haysashada waxaa u yaqaanaa anu gumaysiga laakiin haysasho siyaasiyaa jirta tani waa tii siyaasiga ahayd waad aragtaan baroonnada iyo halkan waxaa jooga taliya araaryuuda oo intaasoo araaryuyo wata militari iyo buliisba waxaa loo keenay dadkaa shacabkeen hubaysna inay soo dhowaynaya ugaaskooga tani waxaa u muuqataa inay tahay tani inay tahay dullinnimo badan oy dadkan iyagu hursadeen muddo soddon sannaa oy waxbaba ka diidi waayeen wax kastoo lagu dayey tanna ti unbay daba socotaa in badan baa idin wacdiyeynay oo idiin sheegaynay ree awdalow halka ay wax marayaan iyo sidai wax yihiin amarka waxaa bixiyey xukuumadda somalilan uu hoggaanka ka yahay muuse biix muuse muuse wuxuu karaameeyaa dad aan cidi dooran oon caleemasaar iyo aan cidina xilu dhiiban oo magacayla baxa maanta si kii la doortay oo ka halkaa taagan waa nasiib darro kale oo gobolka iyo dadka deegaanka ku habsatay koob iyo sagaashankii waxay iyagu dalka ku burburiyeen bay maanta annaga dib noogu celiyeen suldaanadayadii iyo aqiladayadii ugaaskayagii ayaa karaamada halkaa lagaga qaaday hasha weysha ku hor gowrac maanta wakaa ugaaskiinni cadceedda iyo salaadiintiinnii iyo awqaashiinnii la dhigay iyo maatidiinnii maamullada ay waddanka ka dhisteen xabashida etoobiya ayaa qaadaya tallaabooyin ay dadka isaga hor keenayaan lacagta etoobiya ayaa ka shaqaysa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taasoo muujinaysa saameynta etoobiya magaaladu ku leedahay waxaa ka waramaya cabdulaahi yaasiin jaamac iyadoo lacagta shilan soomaaligu aanay ka shaqayn magaalooyin ay ka mid yihiin cadaado dhuusamareeb guriceel iyo beledweyne ayaa iminka magaalada beledweyne qaybo ka mida waxaa si toosa looga isticmaalaa lacagta birta la yidhaahdo ee etoobiya etoobiya oo xaduud lale beledweyne ayaa lacag badan soo dhooftay magaalada waxaana la sheegayaa iminka in baqaarada iyo meelaha la midka ah wax looga kala gadanayo lacagta birta etoobiya nabadoon axmed golos oo ka mid indheergaradka gobolka ayaa asigoo xalay u waramayey idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan waxa uu shaaca ka qaaday in etoobiya lacagteedu ay beledweyne ka shaqaynayso
meesha la yidhaha beledweyne way ka shaqaynaysaa hadda saacadan haddaad lacag bira haysatid ninka baqaarka jooga markaa u tagtid wuu qiimaysanayaa waxbuuna kaaga iibsanayaa waxa kale ay leedahay taylad lagu kala sarrifto ayay leedahay lacag suuq sarif meeshay ku leedahay iibna way ku leedahay maxaa yeelay ninkaan wuxuu ku gadanayaa suuqa sarifkuu geynaya doolar ku bedelanayaa badeecada muqdisho uga dirsanayaa dhinaca etoobiya hadday tahayna wuxuu ku kasban yahay badeecada dhinaca etoobiya kasoo gashay in lacagii dhib lagu doono etoobiyana in la qaato ayaaba lagama maarmaana marka magaalada beledweyne kale hadda haddaan usoo qaato sidanka etoobiya faqaarada waaweyn ee raashinka iyo qalabka dhismaha ee jumlada ah waa lagu kala gataa suuq sarifna way ku leedaha saacadan intaad doontadoo birana way helaysaa intaad doonto bira haddaad jeesidna waad bedelan kartaa doolara ku bedelan kartaa suuq sarifoo weynna way ku leedaha walaal etoobiya ayaa soomaaliya ku soo gashay duulaan milateri laakiinse iminka waxay u muuqataa in lacagteedii ay ka dhaqangelinayso taamicdhaheeduna waxaa weeye inay soomaaliya u aragto qayba iyada ka mid ah ayada waa hadafkii koowaad tallaabo milateri dalka wayba ku timid tallaabo kaloo ganacsigina way ku timid oo hadda beledweyne waxaa imaan jiray mar dhow waan ogahay in xasuustaa shaniito laga soo sameeyo dalka etoobiya ayaa la keenaya gaadiidku keenaya marka ganacsiga xaggiisana alaab badanaa ka timaada dhinaca dhaqaalahane lacagta macnaha dalku hadduu cudud militir ahaan usoo galo dagaalka labaadna waa mid ku wajahan dhinaca dhaqaalaha midka saddexaadna waa mid ku wajahan dhinaca fikirka iyo waxbarashada marka hadda waxay joogtaa tallaabadii militir waaba ku jirtaa gudaha soomaaliya oo ata dagaaladii ka holayaan dhinacii dhaqaalahana iminkay kusoo bilowday oo hadda lacagteeda ayaa xadiidahoo dhan ka shaqaysa lacagtaasina waxay tamaninaysaa hadda hadda xadiidaha iyo beledweyne ka hadlaynaaye inay muqdisho ilaa gobolada ay dan dalka sida ciidamadeeda meelaha u wada taga inay lacagteedana u shaqaysa ayay tamaninayaan marka laga soo tago isticmaalka lacagta etoobiyaanka dadku waxay aad u isticmaalaan lacagaha e v c-ga la yidhaahdo ee moobilada lagu kala xawilo magaalada beledweyne lagama helayo xataa kun shilin oo shilin soomaali ah cid wax ku kala gadanaysa taasi waxa ay sababtay dhibaatooyin hor leh kuwaas oo bulshada magaalada iyo deegaanada la midka ah ku dhaqan ay la daalaadhacayaan indheergarad soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatada ay dowladda federaalka ah ku hayso dadweynaha muqdisho maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa wajahaya culaysyo badan oo uga imaanaya dowladda federaalka kuwaasoo ay ugu weyn tahay waddooyinka oo xiran sidoo kale bulshada ayaa marar badan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye kala kulmeen dilal bareer ah oo loo geystay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waayadii ugu dambaysana waxaa cabashooyinka ugu badan ay ka soo yeeraysay gaadiidleyda kuwaasoo sheegaya inaysan dhaqaaqi karin maadaama waddooyinkii ay xiran yihiin suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka warramaya dhibaatada haysata bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho adeer macalim aniga reer muqdisho ciriiriga ay ku jiraan waxaan u arkaa inay arrin masiibo ah ummadda reer muqdisho usoo hoyatay tahay marka waxaan ku sawiri karaaba male habeen walba hurdada iga tagta reer muqdisho dhibaatada ay ku jiraan iyo imtixaanka haysta iyo rafaadka ay ku jiraan iyo dilka iyo dhaca iyo kufsiga iyo boobka markaan isha sidaa u mariyo adeer ma aan hurdada iga tagta marka reer muqdisho arrinta masiibada hay ku habsatay arrin aan hadda ka sheekayn kara maa qof kasta oo muslim ana waa arrin uu ka warqabo wey dhibaatada ummadaas haysatee ku harsatay meel walba looga yimid gaal madow iyo mid cad buu isugu yimid dhibaatada ummaddaa ku harsatay waxaan aniga ka sheekayn kara maha qof kasta oo muslim ah oo ka dhanqanhaya dadkaana inuu og yahay baan u malaynayaa sidoo kale wuxuu talooyin u soo jeediyey reer muqdisho fariinta aan u dirahay reer muqdisho dhammaan dumar rag odayaal dhallinyaro waxaan fariinta aan u dirahayo waxaa waaye adeer ayada oon geedna lagu soo gey reer muqdisho waxaa la yidhi biyo sacbahaagaa looga dhargaa inaad gacantiina ku eelbaxdaan oo nimankaa mooryaanta ah iyo kuwa soo adeegsaday iyo gaalada waaweyn ee kasii dambaysa mid madow iyo caddaanba leh haddaydan la dagaalamin oydan naftiina iyo maalkiina aydan gelinin dulligaa ka bixi maysaan mustaqbalkiinana mugdi buu gelayaa hadda weli qabashaad leedihin waxaad haysataan meelaad ku gaban kartaan mujaahidiin baa taagan ragba habeen iyo maalinba taagan qoryo haysta ub haysta kitaabka ilaahay midigta ku haya oo xogun taga waanad ogtihiin oo meesha maanta loo xogun tagoon oo meelaha iyaga ka taliyaan dalkana meesha uu ka nool yahay oo maanta iyaga ay ka taliyaan dadku meesha uu ka nool yahay oo maanta meesha iyaga ka taliyaan yaadiileyda waa maqlaysin meelaha mujaahidiinta ay degan yihiin ay ka taliyaan markay marhayaan xornimada iyo hurdada iyo nimaamka iyo amniga ay ku marhayaan waad kuma- ka dhegaysateen baan u malaynaya idinkuna waad ka warqabtaan oo markaad baxasho ay micda gaadho meel mujaahid joogaa loo dacwo tagaa maxaa idinku khasbay inaad gacmaha iskor saarataan oo dulligan iyo rafaadkan iyo dhacan iyo dilkan iyo kufsiga iyo rafaad inaad u dulqaadataan dadnimo xumada wax idinku dhac aniga ma garanhayo waxaan idinku baaqayaa marka inaad hubkiina qaadataan dad dagaal baad ahaan jirteen cadowga si loo dilaa taqaanaan inaad mujaahidiinta garab istaagtaan ood hubkiina qaadataan oo naftiina iyo maalkiinaba bixisaan in gaalada layska dulqaado kala aan hayn mahayo aniga intaasaan usoo jeedeen reer muqdisho isku soo wada duuba bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa la daalaadhacaysa dhibaatooyin uga imaanaya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka muslimiinta itoobiya oo ka cabanaya dilal iyo beegsi lagu hayo culimmadooda ayaa idinku soo maqan balse markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka jubbada dhexe dhowaan munaasabad siyaar sare loo soo agaasimaya oo ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin iyo sidoo kale waxgarad ayaa waxay ka dhacday howl ku yaala degmada saako ee gobolka jubbada dhexe munaasabadan ayaa daaha looga rogayey dufcadii labaad ee machadka umu khadiija kaas oo soo saara dumar daaciyaad ah in ka badan siddeed iyo afartan daaciyaad ah ayaa xilligan u fadhiistay waxbarashadaas waxaana munaasabadda daahfurka laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyntii sheekh fu-aad maxamed khalaf ayaa dardaaran muhiim ah u jeediyey dumarka daaciyaadka ah saa daraaddeed nebigu wuxuu ku tilmaamay ruuxa inta cilmiga bartay oo aan dadka gaarsiinaynin faynuusta ku tilmaamay faynuusta dadka waa iftiinsanayaan laakiin iyada maxay samaynaysaa waa isgubaysaa iyada liifadeeda si ay isku gubayso waa laga bedelayaa waa dhammaatay subaxdii dambas baa la qaadanaya madowgaa laga titiraya wax faa'iiday qabta mana waa isdhibaataysay dadkiina way u faa'iidaysay qofka cilmiga barta oo aan dadka aan isaga ku camalfalaynin oon dadka gaarsiinaynin xaaladaasuu nebigu ku mahalay calayhi salaatu wasalaam wa huwa xadiidi jundub ibni cabdillaahi alasdi radia allaahu canhu وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعلم الناس الخير qofka dadka khayrka baraya wuxuu la mid yahay wayunsii nafsahu naftiisa iloobayo khayrka aan baranayno alla wuxuu le yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun khayrka aan baranayna waa anaan nafteenna ka bilownaa qofka khayrka dadka barayo mathalu aladii yucallimu annaasa alkhayra qofka dadka khayrka baraya wayunsii nafsahu ka mathali siraaji faynus buu la mid yahay maxay samaysaa faynunsu tudii'u linnaasi dadkay u iftiimisaa wa taxriqu nafsah nafteedana way gubaysaa iyada way isbaabi'inaysaa marka waxaan idinka rabaa inaad noqotaan gabdho cilmiga ku sabrayo oo baranayo haaniyan ku camalfalayo haalian ducaat ila allah inaad noqotaan dadka diinka inaad ugu yeertaan raabican walakhiir inaad sabartaan mudiirka machadka umu khadiijah ayaa faahfaahin ka bixinaysa duruusta cusub oo ay qaadan doonaan dufcadan labaad maqarka iyo duruusta in lagu qaato loogu talagalay waxaa u horeeya alqur'aanu wa culuumuhu qur-aanka iyo culuumtiisa waxaa laga qaadanaya qur-aanka waa lagu baranaya qur-aanka dhammaystiran way la bartay gabdhigii way soo barteen qur-aanka way xifdinayaan in la xifdiyo ayaa loogu talagalay saddex sano ayuu furnaanaya waxaa ka mid a tafsiirka qur-aanka waxaa loogu talagalay in laga qaato shan iyo toban jus suuratunaas ilaa suuratulkahfi inta ka dhexaysa shan iyo tobankaas jusoo hoose qur-aanka in lagu barto tajwiidka waxaa loogu talagalay in lagu qaato mulakhasu mufiid iyo manduumat aljazariya oo xifdi ah التبيان في آداب حملة القرآن أصول تفسير لابن عثيمين مقتضفات لمناع القضان intaas waa culuum alqur-aanka alxadiidu wa culuumuhu kitaabada loogu talagalay in la qaato oo loogu- loo dejiyey muqararka macadkan waa cumdat alaxkaam buluuqu almaraam tajriid asariix mukhtasar saxiixu muslim nukhbat alfikri taysiiru musalaxi alxadiid qaybta fiqhiga iyo culuumtiisa kitaabada loo dejiyey oo loogu talagalay in lagu qaato inta uu furnaanayo xilligan waa matnu abi shujaac yaaquutu nafiis الوجيس العبد العبد العظيم البدوي الأصول من علم الأصول لابن العثيمين تسهيل الأصول إلى فهم الأصول القواعد الفقهية الزهد والرقائق كتاب هذا لوgu talagalay in lagu qaato inta waa alkabaa'ir lidhahabi xisnu lmuslim alarbacuun annisaa'i ugu dambeyntii qaar ka mid a gabdhihii loo furay machadkan ayaa soo bandhigay dareenkooda farxadeed ee ku aadan waxbarashada بسم الله الله المقعي وحمنا عبد الله عبد الرحمن مركز كخديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات دفع ديسي اللباد حفلة ديسي فرتان كيان جوجنا ardayda halkan soo xaadartay tiradooda waa imise وقبل كدوات كونتن قبل هذا هذا علم وان سياد سنين هاي علم ما شاء الله فدي ما وين للسياد سدا ما دام رسول كبديري إلهي واحد كبر إذا أنا دهيد وقول ربي زدني علما إنه ما أنت وحوي سنة كان شوقنا وضعف بدن إسكتشران وين سياد سنة علمي مركز سيدا سوينا سياد سنة ونما علمي وحوي نوغ بالله وين سياد سنة magacayga waay caaisha maxamed axmed xaflad baa ka dhacday oo lagu furayey macadka khadiija binti khuweelid waa waa in ku dhow gabdho konton arday waxaa looga baahan yahay dhowr shuruudood sida inuu qur-aanka dhameeyey farta kicin karo waxna akhrin karo maxaa rajaynaysaa adi insha allah waxaan rajeynaynaa inaan wax ka barano kana kororsano haa waa soo bartay laakiin waa sii siyaadsanaynaa insha allah magaceyga waa deeqa aadan isaaq oo la yidhaaha magaciisa muqadiija bin qoylad waxaa ku dhiirigelinayaa gabdhaha muslimaadka oo walaalahayga ah inay waxbarashada ay ku dadaalaan mar walbana ay diyaar u ahaadaan inay bartaan oo waxbarashada shay qiimo leh oo shay aad dadka u dhiirigeliya ay tahay codadkii laga jeediyey munaasabadaas oo dhammaystiran iyo kuwo kaleba waxa ay dhowaan ku bixeen barnaamijka waxbarashada oo ay sii dayso alfurqaan muslimiinta itoobiya ayaa cabasho ka muujiyey dilal iyo beegsi lagu hayo culimadooda xilli waddankaas ay ka jirto qalalaaso siyaasadeed maxamed ciise ayaa ka waramaya ciidamada ammaanka dowladda xabashada itoobiya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay geysteen gaboodfalo xanuun badan oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee ku sugan gobolka oromiya oo ah halka ugu badan ee ay ku nool yihiin muslimiinta waddanka itoobiya waxaana arrintaas war ka soo saaray golaha sare ee arrimaha islaamka toddobaadyadii lasoo dhaafay goobaha ay dilalku ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada arsi shashamaane iyo meelo kale halkaas oo ay ciidamada itoobiya ku dileen imaam masjid iyo xaaskiisa halka sidoo kale ay ku dhaawaceen tiro carruur ah wararka ayaa sheegaya in mandiqada hasaase ee galbeedka magaalada arsi toddobaadkii lasoo dhaafay ay ciidamada ku toogteen sheekh cumar suleymaan iyo xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray faadumo halka sidoo kale ay ku dhaawaceen wiil yar oo ahaa saddex jir oo uu dhalay sheekha sidoo kale wargeysyada ka soo baxa waddanka itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada xukuumadda abay ay dhaawaceen sheekh qaasim cabdirashiid oo ka mid ahaa culimada gobolka oromiya xili uu ka soo baxayay masjid ku yaala magaalada hasaasa ciidamada ayaa sidaas iyo si la mid ah waxay magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka oromiya ku dileen imaamyo masjid iyo dad culimo ah waxaana magaalooyinkaas ka mid ah shashamaane halkaas oo ay ku dileen sheekh kale oo caan ka ahaa gobolka oromiya iyadoo isla weerarkaas ku dhaawacay arday lagu magacaabo cismaan haashim oo wax ka baran jiray sheekha ay dileen ciidamada itoobiya guddiga culimada waddanka itoobiya ayaa aad u cambaareeyey tallaabadan ay ku dhaqaaqeen ciidamada xabashida iyagoona soo gaaray gobolka oromiya si ay uga qayb galaan aaska dadka muslimiinta ah ee xabashidu xasuuqday bilooyinkii lasoo dhaafay waxaa waddanka itoobiya ka soconayay banaanbaxyo xooggan oo looga soo horjeeday xukuumadda abay taasoo u muuqatay inay ku fashilantay xakameynta kacdoonnada dantuna ku khasabtay inay lasoo baxdo wixii u qarsoonaa oo ah inay dagaal caqiido kula jirto dadka itoobiyaanka ee muslimiinta ah warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan ugu yaraan boqol qof ayaa ku dhintay roobab xooggan oo ka da-ay waddanka afghanistan wararka naga soo gaaraya waddanka afghanistan ayaa ku waramaya in khasaare lixaad leh uu ka dhashay roobab xooggan oo fatahaado sababay islamarkaana ka da-ay qeybo kamid a gobolada waddanka afghanistan khasaaraha ay geysteen roobabkan ayaa lagu sheegay in dadka dhintay ay kor u dhaafayaan boqol qof halka sidoo kale layahay tobanaan kale gobolada dadka ugu badan ay ku dhinteen ayaa ah kuwa waqooyi bari ee wadankaas afhayeen u hadashay maamulka gobolka barawaan ayaa sheegtay in dadka dhintay ay sare u kaceen maalintii arbacadii ee lasoo dhaafay gobolka barawaan oo keliya dadka ku dhintay waxa ay ka badan yihiin sida la sheegay toddobaatan ruux iyadoona tobanaan qof kale ay dhaawacyo soo gaareen wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda afghanistan ayaa sheegtay in isbitaalka guud ee gobolka barawaan uu burburay islamarkaana dhaawacyada loo daadgureeyey dhanka magaalada caasimadda ah ee kaabuul warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaana dhegeystayaal waynagayta